sabuuraddii afartan iyo sagaalaad dadyowga oo dhammow bal tan maqla dunida kuwiinna degganow kulligiin dhegta udhiga kuwiinna hoose iyo kuwiinna sare taajirrada iyo masaakiintoy dhammaantiin wada maqla afkaygu wuxuu ku hadli doonaa xigmad qalbigayguna wuxuu ka fekeri doonaa waxgarasho dhegtayda waxaan u dhigi doonaa masaal xujadaydana waxaan ku muujin doonaa kataaradda haddaba bal maxaan u cabsanayaa wakhtiga sharjiro markii xumaanu cadbahayga ku wareegsanto kuwa maalkooda isku halleeya oo ku faana hodantinimadooda faraha badan midkoodna walaalkiis ma furan karo daraaddiisna ilaah madax furasho uma siin karo waayo furashada naftoodu waa qaali aad iyo aad kumana filna weligeedba inuu isagu weligiis sii noolaado oo aannu haligaad arkin weligiis waayo isagu wuxuu arkaa inay dadka xigmadda lahu wada dhintaan iyo in nacasyada iyo doqonnaduba ay wada baaba'aan oo ay maalkooda kuwa kale uga tagaan waxay ismoodsiiyaan inay guryahoodu weligoodba sii jirayaan iyo in meelaha rugtooda ahu ay sii raagayaan tan iyo qarniyada oo dhan oo dhulalkoodana way isku magacaabaan laakiinse binu-aadmigu sharaf kuma waaro wuxuu la mid yahay sida xayawaanka iska baabba'a jidkoodanu waa kalsoonidooda nacasnimada ah laakiinse dadka iyaga ka dambeeya ayaa hadalkoodii u boga seelah iyagu waxa weeye arishii ool loo wado oo waxa sida arijir u ahaan doona dhimasho oo kuwa quman ayaa iyaga subaxda u talin doona oo quruxdoodana waxaa baabbi'in doona shi'ool inaanay iyagu rug yeelan innaba laakiinse ilaah naftayda wuu ka soo furan doonaa xoogga shi'ool waayo wuu i aqbali doonaa seelaah ha baqan markii mid taajiroobo oo ammaanta reerkiisu aad u korodho waayo isagu markuu dhinto waxba sii qaadan maayo oo ammaantiisuna ka dabageli mayso inkastoo uu naftiisa u duceeyey markuu noolaa oo dad adiga ku ammaana kolkaad wax wanaagsan isu samaysid isagu wuxuu u tegi doonaa qarniyadii awooyaashiis oo iyana weligood iftiinka ma ay arki doonaan ninkii sharaf leh oo aan garaad lahaynu wuxuu la mid yahay sida xayawaanka iska baabba'a